kulanti wanaagsan dhegaystayaal warbaahinta bulshada waa aalado loo maro qalabka tiknolojiyadda casriga ah waxaana ay fududaysaa faafinta iyo isla wadaagga fikradaha xogta wararka sawirada muuqaalada iyo wixii la mid ah iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internet-ka ah kuwa uga caansan hadda ee ay bulshooyinka dunida ku xidhiiraan ayaa waxaa ka mid ah facebook twitter instagram youtube snapchat tiktok iyo kuwo kale dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan afar bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheeda marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada haddana sannadihii dhowaa adduunyada waxay qaati ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah kuturukitaynta iyo marin habaabinta haddaba toddobaadkan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa saameynta ay wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka soomaalida waxaa marti iigu ah faarax cumar nuur oo bara ka ah qeybta saxaafadda ee jaamacadda ummadda ee soomaaliya sidoo kale faarax waa xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo fesaj faarax waa mahadsan tahay kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi waxa ay tahay warbaahinta bulshada bismillahi raxmaan raxiim warbaahinta bulshada horta sida adaga waa nooc isgaarsiin oo maarata xagga internetka ku salaysan waana wixii ugu dambeeyey oo maaratay toddobarkii baniaadamka sameynayey xagga isgaarsiintu ka sameynayey meelihii ugu dambeeyey ka mid ahayd marba waxay isticmaali jiray ciidamada keliya sirdoonada isticmaali jireen kadibna maaratay waxyaaba kasii casirisan ay samaysteen marka maraa bulshada markaa waxay noqotay mar magacaana la siiyey bulshada inay isticmaali karto waxaa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda macluumaadka iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba maarata iyadoo si deg dega maarata ay u heli karaan marka fursadda oo maarata jirta waxaa waaye oo habkan hadda maanta digitalka la yidhaahdo waxay u noqotay aalad maaragtay oo maaragtay warbaahinta bulshada aalad xoog badan oo maaragtay xirfadda shaqadana kordhisay ka warqabka kordhisay si deg dega maaragtay in wax loo helo noqotay oo sidaas facebooka twitterka maaragtay iyo iyo isticmaalkooda xataa maaragtay dadka ay ku kala duwan yihiin oo facebooka dad isticmaalaa u badan yihiin twitterka dad u badan yihiin iyo qaybaha kale hadda soo baxay maaragtay oo tiktoka iyo waxyaabaha maaragtay la xiriirada marka waxay dadku kolley badankooda kusoo bandhiga marka xirfadahooda iyo khibradahooda marka taas waxaa waaye meel maaragtay isgaarsin u dambeysay oo marka laga soo tago telefishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey maaragtay traditional media marka waxay noqdeen baraha bulshada meelaha ugu dambeeya oo laga faa'iidaysto oo wax badan faa'iidii khasaare labadaba maanta ay ku jirta waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay uga duwan tahay inkastoo aad hadda carabka ku dhifatay warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha telefishinka iyo jaraa-idka iyo weliba websiteka ama websiteyada oo maaragtay calaaqa dhowla leh xagga jaraa-idka sida hadda ugu badan maaragtay oo laakaba waxaa waaye waxaan deg dega maaragtay oo dhan baraha bulshada maaragtay laga helaa barihii bulshada marka waxay noqdeen meel maaragtay oo qof walba maaragtay inuu wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo laakiin traditional mediaha maaragtay waxyaabihii media dhaqanka ahaan loo yaqiinay waxay samayn jireen iyaga warka war haddii la helo warkaasi inta laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma deyn jirin waxaa la ilaaliyay waxyaaba badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga maaragtay ay ka mid yihiin maaragtay anshaxa iyo wax badan oo la ilaaliyo maaragtay iyo ay ka mid yihiin in dadka aan la siinin mas-uuliyadna xataa ay ku jirto aan la siinin war aan sugnayn aan siin marka laakiin baraha bulshada marka la yidhaahdo waxay helaysaa warkii oo inuu soo mara la rabay ilaa dhowr qodob soo mara la rabay wuxuu keenaa maarata qofka inku arka horuu ka dhigaa marka saas marka waxay keentay qalad badan marka inuu ka yimaado oo xataa la fahmi waaye maarata baraha bulshada yaa waaye iyo maarata weriyaal maa ku jiro iyo dadka kale maa ku jiro waxaas dhan ba laisku qalday maarata marka kala duwanaashooda waxaa waaye warkaa deg dega oo maaragtay oo qofka wuxuu raba iska soo dhigi karo meesha iyo meediaha hore loo yaqaanay warbaahinta hore loo yaqaanin oo ah inay warka sugto oo hubiso marka dadweynaha amaba dhegeystayaasha markaa loo gudbiyo waaya marka faarax sidee ayay u eg tahay warbaahinta bulshada ee soomaalida dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda ahaan marka kuwa soomaalida sidee ayay u eg tahay
soomaaliya waxaa lagu tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maaragtay oo aan xuduudba lahayn oo qofka maaragtay wuxuu rabo uu iska soo dhigo dhibaatadaas marka waxay gaarsiisay bulshadeena waxay gaarsiisay inay maaragtay maalin walba laga cawdo dad micnihii barahaas bulshada isticmaala oo dhinacana lacag raadiska dhinacna magac raadiska inay dad waxyeelaan muxuu ahaa bulshadii wax la yeelo dhaqaalihii wax la yeelo musuqmaasuq giila muxuu ahaa laga hadlayo maaragtay muxuu ahaa siyaabo kale looga hadlo marka hay-adihii ammaankii maaragtay qalqal lagu geliyo waxyaabo badana maaragtay marka soomaaliya marka aad fiirisid baraha bulshada micnihin qof iska ikhtiyaar ah oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca soomaalida maaragtay dhiba ku noqday muxuu ahaa caan ka noqday oo weriyaal miya weriyaal wakayaal miya nooce waa dadka ka shaqeeya hadii la tiraahdo maaragtay waa lagu wareeray marka wax sax bare bulshadoo iska furan oo maaragtay aan xuduud lahayn waay adduunyadana sideedaba maaragtay baraha bulshada iyo waxaa firatulqoolka laga hortaga yaa soo baxaysa hadii waa sharciya loo samayn hadho marka annagana sharci maba samayn karna lakin sharciyadan u samayn karna watan maaragtay oo qofka islaam oo nahay islaamka maaragtay inuu naga xakameeyo qofka islaamka inuu isxakameeyo asagay maaragtay wuxuu ku hadlaayo iyo wuxuu samaynayo ficilba inuu asaga isxakameeyo marka baraha bulshada sideenaba maaragtay waxaan u galna wax ugu cusub oo maaragtay soomaalida ay ku noqdeen ku talaxtageen oo maaragtay daan la fiirinayn dhaqanna la fiirinayn diinna la fiirinayn ayaa lagu tagay kasoo jiraan dad fiican oo si fiican uga faa'iidaysta waayahay marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka cinwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda waxaad moodaa in soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turukuteen ah maxaa ugu wacan ayaad is leedahay maxaa qaldan mar waa maasantahay horta waxaan la yidhaahdo disinformation iyo disinformation iyo mal information intaba waxa waaye waxaa lagu isticmaalaa baraha bulshada ugu badantay meelaha lagu isticmaalo oo soomaalidana aad maaragtay ay waayahan maaragtay ay iyagoo lacag doonayo magac doonayo aad u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn marka ereyga misinformationka oo maaragtay macluumaad khaldan in dadka la siiyo been la sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maaragtay aan u kala saari karnaa oo marka kan beenta waa war beena amaba aan aan sax ahayn oo la siiyo qof iyo midka marin habaabinta waa war beena oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo khiyaamo amaba loo loo dhumiyo marka midna waa been la abuuray oo been la sheegayo midna waa been abuur laftigiisa oo ololo ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu khiyaamayna oo la rabo in dadka si ra'yi lagu bedelo ama ra'yil caamka lagu bedelo marka waxay u badnaed xilligii covid nneteen-ka markaad fiilisid waxaa soo baxay talaal beena muxuu ahaa la sameeyey amaba talaalkii jiriya waxaa la yidhi talaalkaas waa waa lagu samoobay waa lagu dhintay waxaasaa la faafiyey ama daaweyn dhaqan yaa lasoo saaray oo laleeyahay waxaasaa looga hortegi karaa marka waxaa kaloo la dhihi karaa warka lasoo gaaray wuxuu sheegaya in hebel hebel loo loo xiray musuq maasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay saameynta hadda soomaaliya hadda ka jirto arrimo musuq maasuq aa laga hadlaa oo dad muxuu ahaa mas-uuliyiin xataa loo xiray taasoo kale marka dadka beenta sheega maaragtay waxay ku daraayaan dad kaloo iska maaragtay aan mas-uuliyiin ahoo aan xarigba aan mudnayn oo maaragtay xafiisyadooda ka shaqaysanayo ama dad magac leh eli musuq maasuq aa loo soo xiray raadaa soo galay waa dad aan shaqaba ku lahayn magacyadaasa la isticmaalaa dad caan oo maaragtay oo fanaaniin ha aadan oo siyaasiyiin ha aadan dad culamo ah oo loo loo sameynaya canaawiin muxuu ahaa waxyaabaha hataa haddii la wareystay xataa amaba ay hadleen meel ay ka hadleen hadalkooda inta lasoo qaato maaragtay canaawiin beenaa loo sameynayo marka waa been abuurki kaas marka marin habaabinta marka la yidhahdana waaba been cadoo maaragtay oo si ula kaca marka loo faafinayo oo dadka loo loogu bedelayo waxaa ka mid idana maaragtay ku talagala oo maarata dadka raayigooda in aad wax looga bedela rabo muuqaalaa lasoo qaadana amaba codaa lasoo qaadana aadaa loo tafafikiraa si waxa loo sameynaa qofka u qaadan karo oo dadka dhegeystayaasha ma u qaadan karaa marka bar bulsho oo yaa badanaa ololahaas lagu isticmaalaa shabakado marka waxaa jira maaragtay oo howlahaas maaragtay muxuu iyaga laftooda ka hortagayo laakiin badanaa maaragtay sida weyn waxaa loo yaqaan waxaa waaye in dadkan kalsoonida hay-adaha ammaanka xataa lagu burburiyo dowladnimada maaragtay wax lagu yeelo dhaqaalaha wax lagu yeelo bulshadii nafsirkeedii oo soomaalideena maaragtay oo u dabacsan wararka noocaas oo kale u dabacsan in maaragtay aad dhibaato ugu noqoto in muxuu ahaa rabshado xataa ay dhacaan oo maaragtay in qabaayilo inta laga hadlo la yidhaahdo qabaayilkaas maaragtay arrintaas sameeyey amaba dadka qabaayilka ka tirsanaa sameeyey amaba nin firnikiciya maaragtay inta la wareysto oo hadalkiisa si loo si kale loo jeeyo maaragtay marin hawaawin ugu sameeyo dadkii maaragtay iyagoo xataa dhegeysan
waa mahadsan tahay faarax cumar nuur iigu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo magacaygu waa cabdi axmed xuseen waxaan joogaa magaalada beledweyne ustaad faarax waxaan raba inaan weydiiyo runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin dee marka sidee loo kala saari karaa wariyaasha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafadda ama warbaahinta ku jireen oo yacni dadka qaarkood way garanayaan annaga oo kaleeto waan garanayna laakiin dadka kaleeto ee social media isticmaalo qofkii yacni soo fadhiistaba oo yacni wararkaas ka hadlaya waxay u maleeyaan inuu yahay wariye marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu raba iskaga sheegayo been abuurkii iyo waxyaabahaas si aada u faafinaya su-aashaasaan raba inaan weydiiyo ustaad faarax waa mahadsantiin
aada u mahadsan yahay cabdiyare oo beledweyne kala soo hadlaya wariye amaba shaqada saxaafadda waxay tahay inuu muxuu ahaa lagu shaqeeyo baaris ururin tifaftir marka kadib maaragtay dadkay wixii waraa maaragtay loo gudbiyo macluumaadka la siiyo macluumaadkaasa marka dadka ay go-aan ka gaarayaan iyagoo siday ka yeeli lahayaan laakiin wariyaha maaragtay ma aha kan muxuu ahaa sameeya intuu asaga ra'yigiisana ku darsado warka ra'yigiisa ku darsado macluumaadkii asagoo uu helay ra'yigiisa intuu ku daro maaragtay gudbinaya maaha marka kan saxda waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadka uu soo baaray uu haddana tifaftiray mas-uuliyaddiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray anshixiisa ku daray ilaaliyey sharciga maaragtay iyo maaragtay iyo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay xataa sida uu dhigaayo xataa hadday noqoto si fidna kicin karta inuu maaragtay ilaaliyo sida uu sheegaayo ka taxadiro marka wariyaha bilcagsi in maaragtay intaas sameeya bilcagsigeeda sameeyana markaas kaas waxaa la dhihi karaa weriye maaha laakiin waa meelaha qaarkood hadda baraha bulshada markaan ku arkayno waxaan dhihi karnaa waa weriye weke oo dadka siday u haystaan weriyaale noqoda haystaan laakiin weriye weke aan dhihi karnaa
su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyey faaraxo adiga waxaa ka mid tahay mucalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda ummadda weriye hore aad aheyd oo rugacdaa ah oo sanado badan soo shaqeeyo tababarana bixiya maaragtay ururna madax u ahaa urur difaaca saxafiyiinta marka aaway doorkiini wariyaashaas lagu eedeeyo in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan maxaad u tababari ladihiin ma ma isku daydeen weli inaad inaad inaad isugu yeertaan ama aad casuuntaan oo aad dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kolley warar faafisaan
waxaa jiro soomaaliya waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaal oo kale waxaan tababarnaa wariyaasha iyo maaragtay xirfad xirfadoodan kordhinaa iyo waxaan maaragtay ka shaqaynaa badqabkooda sidii dhibaatada maaragtay uga badqab badqab uga gaari lahaayeen marka waxaa kaloo jira dallado oo maaragtay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaashaas laftigooda ay ka shaqeeyaan marka dalladaha annaga waa iskaashanaa tababaro badanaan bixinaa oo la xiriira waxyaabaha anshaxa la xiriira wariyaha marka ugu horreysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa wadab badanaa jiro oo la soomaaliyey xataa maaragtay la siiyo mar walba marka tababar kasta ay qaadanayaan oo anshax inay ka shaqeeyaan anshax marka waxa waaye waxa ugu horeeya waaye inuu ku shaqeeyo xirfadiisi uu ku ku shaqeeyo waaye anshaxaas marka wixii dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maaragtay qofkii qabanaya maaragtay haddii anshixiisa uu kasoo xadgudbo xeerka saxaafadda kadibna maaragtay wixii dambiye kale oo wadanka sharciyada u yaalla maaragtay qabanaya marka intaas oo dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo iyagana isu ilaaliyaan taas meelaan u dhignaa laakiin wixii xirfadooda la xiriira maaragtay oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformationka aan ka hadlaynaba marxabaamintaan ka hadlaynaba khamiista ugu dambeysay daraada khamiista ugu dambeysay inaan tababar ka qabanay ku qabanay muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha da-da yar hadduu soo galay oo aan uga baqayno in maaragtay marin habaabintii iyo ay ku dhex dhacaan yaa tababar uga qabanay social media sida u shaqeeyo sida maaragtay been abuurka iyo maaragtay iyo marin habaabinta social media loogu fidiyo sida micihii looga taxadiri karo wax noocaasoo kale maarata iyo xoogaha maarata la xiriira khilaafaadkii markay dhacaan oo kale sida looga warramo oo kuwa xasaasiga weliba intaasaa maaragtay tababar ku siinayna marka tababarkaas weliba waa socdaay oo maarata gobolada dhan inaan ka samaynaan rabnaa haddii alle insha allah laakiin inaan wax barno ururada daladaha maaragtay idaacadaha iyo anaga professor jahanba maaragtay diyaaran u nahay waana ku jirnaaba howl lagu baaqata maaha laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata iyaga laftigooda mararka qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan ama intaasoo qabana waxaan dhahnaa tababarada markaan bixinayno ugu talagalaan tababaradka xataa inay kasoo qayb galaan oo aan barnaa oo aan dhahnaa shalay wixii aan qorta tusaale aan ugu siinaa tusaalaha marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray baraha bulshada qofkaan ku qoray tusaalaha meesha lagu soo qaado inuusan saxsanayn markuu meesha ku arko kadib maarta kuma noqdo inuu sidii oo kale sameeyo laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarata baraha bulshada la kilibtaas maarata raadinaayo magac raadinaayo lacag raadinaayo oo aan tareenkaaga xataa aan kasoo qayb gelayn aan rabin marka tababar naguma baqday waa bixina insha allah waa mahadsan tahay halkiina kasii wada dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey magacaygu waa maxamed ali baaqo oo jooga magaalada baydhabo ustaad faara waxaan weydiin lahaa su-aasha ah halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada
maxamed waa mahadsanta maxamed baaqo waa mahadsan tahay halis horta dhinaca dhaqaalaha wadanka maaragtay raad badanay ku yeelanaysaa ammaanka raaduu ku yeelanaa marka la yidhaahdo micnihii taliya hebela waxaa sameeyey iyo booliiska la sameeyey la yidhaahdo ama afayeenka booliiska waxaa sameeyo oo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba micnihii warar inta la jejaro maaragtay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maaba saan u hadlaya lidhahdo amaba ninkii wasiirka ma saan u hadlaya lidhahdo marka waxyaaba maaragtay mas-uuliyad dara oo maarata marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka ay wax ku gaari karaan xasiloonida dadka wax gaari karaan rabshada bilaaban karaan waxaasoo dhanba marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maaragtay dagaal abuurmi kara waxaa abuurmi kara in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maaragtay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii haddoo dhici jirto haddoo inta kastoo xoogaa yar laga raban yahay in war beena qofkii intaas sheegay haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo geyso inta la jogeeyo maarata xataa laga tago iyadoon maxkamad waxna la geenin inkastoo beryaan isbedel badan uu jiro oo fasaj ahaan aan ka fadhiisanay oo aan maaragtay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maaragtay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay marka halis weyn waaye oo maaragtay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adihii ammaanka shaqadooda qalqal gelin karta ammaankii qabaa'iladii wada deganaa inay dagaalamaan keeni karta marka dhibaatadaas ilaada
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursaddiisa siiyo asalaamu calaykum marka hore ustaad faarax nuur iyo weriye sare bukhaari dhammaantiinsan salaamay ena magaay walba larey shukur maxamed cabdi walban rooge muqdisho ena miba su-aalaha aan weydii lahay ustaadka wararka bada in ku-tiritaanka social mediaha ee iska dawa socdan oo waana dadka wariyaalkan haanur iska sheegay ama dad horey wariyaan xaado jaray ena suubiyahaya ena bulshada intay ka qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshadua ama ururada bulshada lamid ayana ururada saxafiyiinta ee kamidaysinya ee muqdisho ka jara yalambaahayaa intoola qobadaan wararkaas kutiritaanka la tariyahay ay lambaahayaa intoola ka qobada su-aala taas weydii lahaa iyadaa mahadsantiin
shukri aada mahadsan tahay kheyraa lagu siiyo waxa waaye mas-uuliyadda waxay saaran tahay cid walbay saaran tahay marka adiga lagaa bilaabo adiga laftigaa inaad wariyo tahay macnihii oo ka shaqaysid maaragtay waxa qabanaysid iyo wax dadka qabanayan inaa uga jirtid mas-uuliyad weyn waxay saaran tahay culammada soomaaliyeed oo la rabo inay maaragtay ka shaqeeyaan amaba qur-aanka wixii waxyaabihii kaga soo ururay iyo maaragtay axaadiisa wixii kusoo ururay inay soo sheegaan xadiiska nabiga wuxuu ahaa maaragtay haddaadan xishoonayn samee waxa waxa doonta ifcal maashid marka qof intaa maaragtay la gaarsiiyey oo weriye ahaada amaba qof kale ahaada caadiga oo baraha bulshada ka shaqeeya oo la leeyahay nabiga alay sala slam uu leeyahay samee waxaa doontid waxa waaye digniin ka weyn malayo iyo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maaragtay oo aakhir wax kuu jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa aadan xishoonayn beenta aadan ka xishoonayn marka ummadda maaragtay dowladda inay u dhimirsaaba rabaa wariyaashoo kale baraha bulshada ku jiro waxyaaba badan ay sameyn qaar badanoo ida ay soo mxuha hadday mxuha iyaga ka tirsan yihiin hataa dadka been abuurka ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba marka inay dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay in dowladdoo kale matalan ay bulsho ay abuurto guddi abuurto oo culummada leh wariyaasha leh maaragtay dadka aqoonyahanka tacliinta bartay intaasoo dhan ba inay haddii guddi la sameeyo maaragtay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maaragtay wax weyn bay noo tari lahayd marka mas-uuliyadda waxa xisaaran tahay cidoo been saaran tahay oo culummada ay nagu horreyso maaragtay iyo beenta iyo maaragtay iyo mararabaabinta iyo inay ka dugaan ay tahay waa tahay faarax adiga u soo koobaya gebagabadii ayaan soo gaarnay sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi marrabaabinta iyo been abuurka iyo kuturkuteenta
qof walba horta wuxuu ku xiran yahay dadkii waxay ku xiran yahay intooda badan bariya bulshada ku xiran oo raadaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay marka waxyaabaha maaragtay oo dadka iska ilaalin karaan waxaa ka mid ah macluumaada bariya bulshada qof u sheegay amaba lasoo bandhigay marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas intay muxuu ahaa waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin laakiin qofka inuu ka shakiyaa la rabaa macluumaadkan inuu jiray in kale oo horey kala boodin oo maarata uusan bixin waxaasaa jira inay iska hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasoo maarata baraha bulshada isaga laftigiisa facebook kule ma sheegay dadka qaarkiis loo qaateynka waxaas haddiina ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maarata ay ku ogaan karaan qofka oo iska tuuro waxaas in in muxuu inay inay raadsadaan amaba dabagalaan maarata sheegashada qofka waxay muxuu ahaa tuse u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura inay taageeraan weliba matalan waxaa dhacdo in qofa maaragtay war been abuura soo dhigaayo kuwa kala u faafinayo marka beentiio la faafiyo waayo maarata marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawacay marka keenaysaa marka taladu waxay tahay in laga digtoonaado in muxuu ahaa qof aad taqaanid xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adoon hubsanay in muxuu ahaa ku taageerto marka talada kale waxaa waaye inaan ogaano shabakado ayaa jiro maaragtay oo been abuurkaas iyagana la dagaalamo adduunyada oo kuwaasna ay tahay inaan raadsano oo maaragtay talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran laakiin guud ahaan waxaa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro in la tiftiray in la ogaaday la hubiyey saxsanaantiis la ogaaday ina taaska ku kalsoonaanaan rabnaa dadweynaha marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale maarata aan wariyaal ahayn marka wariyaal wakiyaashay marka noqdeen kuwaas marka taladan waxa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdegin warka laba dhinac uu leeyahay marka sheeko walba laba dhinacay leedahay marka labada dhinac iyadaan la ogaanin maarata qofku inuusan markayba la boodin oo taas maarata aada looga digtoona
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa faarax cumar nuur oo bare ka ah qeybta saxaafadda ee jaamacadda ummadda ee magaalada muqdisho sidoo kalena ah xogayaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta soomaaliya ee loo soo gaabiyo fesaj wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo